allah u naxariistee siyaarada sheekh maxamed sheekh maxamuud ibraahim ayaa lagu qabtay degmada mahada iyo deegaano hoostaga waxaana lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho iyadoona ay ka qayb galeen culimaawdiin ka kala socday xeerta sheekh xuseen cadde xeerta sheekh muuse cigalle iyo xeerta xaaji yuusuf sheekh shariif sheekh maxamuud sheekh muuse cigalle oo ka mid ahaa kasoo qaybgalayaashii allah u naxariistee siyaartii sheekh maxamed ayaa ka sheekeeya taariikhda sheekha
sheekh maxamed sheekh maxamed ibraahim wuxuu ahaa sheekhu dariiquu ahay sheekh callama la yaqaanu ahay wuxuu macruufku ahay dariiqadan axmadiyada dadka aad u faafiyey oo qaybta weyn kasoo qaatou ka mid ahay sheikhu wuxuu dhashay sannadii kunsdexboqolkontoniyolixdii markii hijriyadu ahaaday wuxuu ku dhashay meel la yidhaahdo dhukaamolay oo ka tirsan degmada mahday gobolka shabeellada dhexe sheikhu isla meeshaasu qur-aanka ku bartay macallinkiisu wuxuu ahay macali cali tuurire macallin lihi jiray raximah llahu tacaala qur-aanka markuu bartay sheikh waxaa ku toban u bilaabay dariiqadana uu ka qaatay aabihiis sheekh maxamuud ibraahim sheikhu dariiqana waa ahay sheekhulcilmina waa ahay sheekhiisu aabihiisa u ahay ilaahay ha u naxariistee wuxuu nagteen allan u barakeeye wuxuu ahay sheekh aad noo anfacay dhulkuu joogana aad looga yaqaanay nin baariya oo saalixa oo sadaqo badan oo gacan furan oo weji furan oo qalbi furan oo dadka masaakiinta aad u dhaqaalayo ahay wuxuu ku dhintay magaaladan muqdisho waxaan ku aasnay meesha hadda lagu qabanayo xadrada oo ah xaafadda caymiska sheikha ilaahay ha u naxariistee waxaan ka dhaxalnay dad wanaagsan oo uu nooga tegey dariiqadan noogu dhiibay ilaa haddana ziyaaradii iigu wadaan ziyaaradan waxaan u malaynayaa ziyaaradii toban iyo lixaad inay taa u malaynayaa dhimashadiisi wixii ka dambeeyey shiikha waxaa la ziyaartay ziyaaradana kun lix iyo toban ziyaaro ah meelo kala duwanna waa lagu ziyaartaa oo meesha uu ku dhashay waa lagu ziyaartaa mahadday waa lagu ziyaartaa meesha hadda aan joogno waabatan ka dhacayso ad arkaysiin waxaan isku boorinaynaa inaan ka qayb qaadano ziyaarada shiikha iyo culimmada lamidka aheedo xaqa nagu lahaaday laannu xaq badanay nagu lahaayeen waa inaan u ducaynaa wakhtigooda xasuusanaa ilaahay u barinaa dadkana tusinaa waxa ay ahaayeen u sheegnaana dhinaca kale waxaa goobta hadal ka jeediyey qaar ka mid ah culimaawdiinkii ka qayb galay siyaarta sheekh maxamed sheekh maxamuud oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho intaan oo akhyaara iyo akhyaartan oo dhan waxay isugu yimaadeen in dib lasoo xusiisiyo sheekhaas oo weli ilaahay owliya ilaahay ka mid ahaa in maaragta wuxuu ahaa dib lasu xusiisiyo sheekhu wuxuu ahay sheekh weyn oo culimmada soomaaliyeed dhexdeeda aada looga yaqiinay turaad fara badanna ka tegey oo dad maaragtay jiilal fara badan soo saaray sheekhu wuxuu ahaa sheekh murabbi ah oo xagga suluuga aad iyo aad dadka uu tawjiihin jiray sidoo kale sheikhu kaliya ku masnay murabinim ee wuxuu ahaa sheekh haddana caalim ah oo maaragta tadriiska iyo howlo fara badan ku lahaa rigiisa sheekhu wuxuu ku soo bixiyey khidmada diinta ayuu ku soo bixiyey inteennan qof walba oo ka mid ah maxabbaa keentay dad badan oo sheekha ku qarni ahaa ayaan war loo hayn bal waxaa laga yaabaa maalmo kooban in lagu iloobay waa ka yidhi sheekhii tabaaraka dulcula watansaana alaxibatu bacda cashrin faqad sirnaa cidaaman baaliyaatin dadka axibbadaa oo na jeclaa oo adduunka markaan ku noolayn na dareensiin jiray inayna jecel yihiin waxay nagu halmaamayaan buu yidhi toban maalin ama bacda cishrin mucaamalo dheer ayna halmaamayaan taas waxay ku dareensiinaysaa dadka bini aadamka ah rawaabida isku xirta aaday u fara badan tahay rawaabidul maal hantidu waxbay isku xirtaa rawaabidul cashiira qabyaaladdu waxbay isku xirtaa siyaasaddu waxbay isku xirtaa xisbi xisbi baa laysugu xiran yahay laakiin raabidada keliya adduuniya aakhiro taagnaanaysa waa raabidada la yidhaahdo al ukhuwa fillaah walaaltinimada ilaahay dartii loo walaaloobo almaxabbatu fillaah alikhwaan fillaah taunbaa soo haraysa allaha u naxariistee sheekh maxamed sheekh maxamuud ibraahim ayaa caan ka ahaa deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe waxa uuna ahaa shakhsi u taagan fidinta diinta islaamka iyadoona sannadkan ay tahay sannadkii lix iyo tobanaad ee la qabto siyaarta